ganacsatada magaalada muqdisho ayaa labadii cishay ugu dambeysay waxa ay shir ku lahaayeen magaalada iyadoo ganacsatada ka arrinsanaya qarashaadka sii kordhaya oo ay sheegeen in la saarayo badeecadaha kala duwan ee kala soo degaan dekadda magaalada muqdisho ganacsatada muqdisho ayaa sheegay in culayska haystaahi uu yahay mid iyaga u gaar ah oo aysan la qabin ganacsatada kale ee dalka sidoo kalena waxay xuseen inay aqbaleen canshuurta dheeriga ah ee la saaray balse ay jiraan adeegyo kale oo muhiim aan ahayn oo lacaga looga qaado sida uu sharxayo ganacsada cabdulaahi shariif maxamuud ganacsatada gobolka banaadir ama magaalada muqdisho culaysyo badan oo saa'id ahaa la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamulaa xukuma maamulkaas ay khidmad ka qaada annaga marka haddaan muqdire muqdishona ay wax kastoo culays oo dowladdu wadato waana la soo saaray kartoonka waxaa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar laba doolar bar ay ku baxdo halka dekeda muqdisho ay ku baxdo lix doolar saasay tahay haddana canshuurtii keliya annaga canshuur ma diidinin dowladna ma diidinin laakiin waxaa yimid konton mashruuc alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolaroo ku keenaa oo oo mitr xataa udhima nus kilomitr udhima ninkala dekeda iyo ninkala dekeda iyo baqaarka udhexeyn berberana iyo hargeysa oo dhowr boqol oo kilomitr isku jirana waxaa lagu geeyaa waxaa lagu geeyaa boqol iyo konton doolara lagu geeyaa culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsato ha ahaadeen ama ganacsato ha ahaadeen ama ha ahaadeen ninka la yidhaahdo xibna dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda dankiyay soo xirinayaan dowladda tegayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay iskaanaan nahay kuwaati controlaa nahay kuteerna dhaqisaan nahay nin kastaro mashruuca keensaha kuteerarkan inaad boqol doolar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan konton doolar inaad ii saarto wasaaradda uu tagaa wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda u tagaa waraaqa u kasoo dhamaysanaa alaabtii ka timid ka timid ninka la yidhahdo boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jowharay timaadaa annaga ganacsatada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahan canshuur annagu waa ogolna laakiin toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culeyskaas annaga haddaan ganacsada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culeyskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegey annaga alaabtii aan bixin jirno delifelgaray jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan hoos u dhacay sababtoo dekadihii kalea nagu soo furma dekadii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waa qalgey jira waxay ka imaanayaan berberay ka imaanayaan iyo boosaaso ka imaanayaan wixii marka ka hosheeyana waxay ka imaanayaan kismaayo ganacsatada ayaa marar kala duwan kala hadlay dowladda iyo rugta ganacsiga culayska ka haysta dekadda ee lacagaha kala duwan looga qaadaya ganacsatada sida uu v o eda u sheegay cabdulaahi shariif maxamuud ganacsatada qaar ayaa v o eda u sharaxay badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dalka iyo sida magaalada muqdisho ay tahay tan ugu badeecad qaalisan marka la eego ama la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka culeyskan ayay ganacsatadu sheegeen inuu yahay mid muddo soo socday balse sii kordhayay iyagoo hore loogu soo rogay khidmado lagu hubinayo tayada badeecadaha kadibna iskaan lagu saarayo alaabooyinka ay lasoo degaan iyadoo tan ugu dambeysana ay ahayd nadiifinta kunteenarada oo hadda laga doonaya in ay ku bixiyaan lacag brofesor yaxya sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan kuna sugan magaalada muqdisho ayaa ka waramaya culeysyada dhaqaale ee ka jira magaalada iyo tangaarka ah ee ay ganacsatadu ka cabanayaan dowladdu inay taqaano horta dadka ilaa xadkee lama shaqeeya beledka dakhli sooma galo dadka ilaa xadkee awood u leeyihiin inay sheega iibsadaan xadkaas waxay ka badan in laga dhaafo marka waxyaabaha laga maarmi karo dowladduna waa run dagaalay ku jirtaa khalid badanaa laga rabaa mushaaraada laga rabaa mushaar ma bixisiin haddii la yiraa ama ay mushaar bixin waayaan fawda ku kacaysa iyagana marka inay meelo kale ka raadiyaan ama inay isu furaan gobolada oo dadku ay gei karaan badeecadooda meel laakiin suuqio xadidan hadaa badeecabada hadaa keenta xataa markaa ma wada qaadan kari meel loo kaloo loo gudbin karaan male waa iska durti badan dabeecadii badeecadii qof gadanaysana ma jirto dowladdu marka waa inay ka fikirto dadku meesha ay joogaan waa in lala ekeysiiyo shayga qiimihiisa awoodooda waxgarasho xabadda rootiga haddaad tiraa hadda nus dollar tiraa dadka badanaa rooti cunaa iska dhaafayaan haddaad ku sii dartana banaanbax ay rabshaday keenayaan marka in laga fikiro dhaqaale waa wax ugu biirsanoo dowladdu inay ka fikirta ay tahay ganacsatada ayaa sheegay in qiimo ka badan canshuurta ay uga baxda adeegyada qaarkood kuwaasi oo aan mararka qaar jirin taasoo ku keenta in badeecadihii ay keeneen qiimahooda uu sare u kaco waa kan cabdulaahi oo sharxaya qiimaha konteynerkii uu ugu kaco marka magaalada muqdisho uu soo gaaro waxaan bixinaa qarashaadka canshuurta waa aan ahayn oon bixino waxa waaye waxaan bixinaa kun konton iyo lix doolar dhibic toddoba doolaraan bixinaa oo lacagtaasu lacag layskaga ogyahay waxaa ku jirta boqol sagaashan iyo kow doolar oo ah turkida serviceka ay qaataan ah iyo d o-ga oo la yidhaahdo kunteerka bilafrediga laga qaado oo halkii kunteer meesha dekedahaas kale boqol kunteer haddaad wadato hal d o ga lagaa qaada oo siddeetan iyo afar doolara annagana waxaa nagala qaadaa halkii kunteer lix boqol sagaashan kow doolara nagala qaadaa tobantigiina afar boqol sagaashan kow doolara nagala qaadaa marka waxaa ka saa'ida oo ninkala canshuurtii ka saa'ida marka ugaraato kun iyo boqol doolar kun iyo laba boqol oo doolara ka saa'ida canshuurtii mana qaadi karno oo conteynerkii ah oo conteynerkii ah halka dekedahaas kale ay kusoo baxaan ay kusoo baxaan boqol iyo labaatan doolar boqol iyo konton doolar boqol iyo siddeetan doolar conteynerka dhan oo banaanka ku yimaado inkastoo mid ka mid a shuruudaha deen cafinta ay tahay in dowladdu ay kordhiso dakhliga kasoo gala canshuurta haddana culayska ugu weyni waxa uu ka imanayaa in hanaankii canshuuraha dalka aysan midaysnayn taasoo culayska dakhliga saaraysa intiisa badan dekedda muqdisho sida uu sharxayo xildhibaan cali mahdi maxamed oo sidoo kalena ka mid a guddiga ganacsiga ee baarlamaanka
dabcan wax badan aan kala soconnaa annagu haddaan nahay guddiga dhaqaalaha arrintaasna arrin qarsoon ma aha cabashadeeduna waana soo gaartay hadda waxaa ugu dambeysay arrinta oo ah in la saaray nadaafadda kontratarada lasoo dejiyo taasoo runtii brosees khaldan loo maray dakhli kasta oo la kordhinayo sida xeerka maaliyadda uu qabo iyo shuruucda dalka u taalla waxa weeye waa in baarlamaanka la keeno uu markaa kadibna uu baarlamaanku uu lagaga doodo oo shacabka soomaaliyeed wixii macquula markaa la saaro haddii cid loo xereeyana si dahfuran loo sameeyo iyadoo taas oo ay iyadoo ay jirto cashuuro kale oo badan oo sarfice oo laga qaado ayaa taa la saaray waxaanu aaminsannahay arrintaas inay dhaawac ukeen u keenayso ganacsiga ka socda xamar waxaa kale oo aan isleenahay dhibta ugu weyn oo la saarayo waxa weeye maadaama aan nidaam federal system aan qaadanay xukuumadda hadda joogta waxay ahayd inay ka shaqayso sidii cashuurta loo midayn lahaa sidii looga heshiin lahaa physical federation oo federalismka oo runtii u baahan in cashuuraha dalka la mideeyo markaas culays badan ma uusan fuuleen gobolka banaadir khaasatan dekedda caasimadda taas ayaa keenaysa ayaa ayaan isleeyahay oo dhibta ugu weyn iyadoo u dheeryahay arrimaha kan musuq maasuqa iyo cashuuraha badan serviceka cid gaara loo xirayo marka laga yimaado waxaa isleeyahay iyadoo deencafinta soomaaliya hadda shuruudaha ugu waaweyn laga rabo in revenue kor loo qaado cashuurihiina in la mideeyo ayaa looga bixi karaa culayska lagu hayo gobolka banaadir inkastoo culays dhaqaale uu dowladdu haysto rofeor yaxeshi caamir waxa uu ku talinayaa in dowladdu ay ka fakerto xaaladda dhaqaale ee shacabka oo uu sheegay in aysan lahayn awood ay wax ku iibsadaan oo xoogan dowladdana looga fadhiyo isku dheelitirka shilin kastoo la saaro wuxuu usoo gudbinaa dadkii kale ee waxaas isticmaalaya mana bixi kariyo canshuurta lafteeda in la xadido waxyaabaha kaloo serviceka la qabanayo oo le containera la dhaqaayo in laga dhaafo quality control free ah loo sameeyo lacagyaa laga qaaday quality controlka in la sameeyo waa muhim quality control laakiin dowladdu ha daboosho haddii kale lacagta quality control ku baxda beledkii usoo gudbee waxay gelaya consumerka isticmaali doona sheegaas kasta dusha u kore ma ka bixi karaan dadku ganacsatadu marka xaqay ku yeelanayan waxa u yeelanaya waxay tahay haddii dadku haystaan ay ka gadanayan dhibkuma haysaan dadkiiaan wax haysan wixii uu keenay suuqa weli waa yaaliin kuwa kaleu keenay qof gada kartana ma jirto badeecada dukaamada saaka la furaa inaa galato waxaa laga yaabaa toban doolar inuu gadanto tirida bisha iyo korotada ma dhabo wax u faa'iida iska dhaaf badeecadina waa taalkeed dadkii awoodin inay gataan waxyaalahaasoo dhan dowladda inay ka fikirto wax isku dheeli tirto sida ay muujinayaan xogo v o eedu heshay waxaa soconaya dadaallo ay dowladdu doonayso inay ku xaliso cabashada ganacsatada xildhibaan cali mahdi ayaa qaba in lacagaha ganacsatada looga qaado adeegyada kala duwan ay yihiin kuwa aan sharciga loo marin oo loo baahan yahay in baarlamanku eego ka hor inta aanan la dhaqangelin annagu hadda ka hor waa ka warhaysaa mar saasoo kale lagu soo rogay arrintii waa la xalliyey waa naloo soo cawday tan haddeer laftirkeeda kolley guddiga ka guddi ahaan waa lagu jiraa sidii loo xallin lahaa sharciyanna waxa weeye waa arrin sharciga kasoo horjeeda saa hore u sheegay ama shuruucda noo taalo dalka khaasatan qodobka saddex iyo tobnaad wuxuu leeyahay dakhli kasta oo la kordhinayo waa arrin dastuuri ah waa in baarlamaanka waxa weye runtii cashuur kasta oo sarfaysa la kordhinayo waa in baarlamaanka marka la horkeeno ayuu sharci noqonayaa taasuna miisaaniyadda korarkeenna korarkeenna markii laga arko oo oo laga doodo waxa weeye halkaas ayaa wixii lagu qaban lahaa ee lacagta soo gelaysa lagu ogaan karaa laakiin waa sharci daro in lacag layskaga kordhiyo oo runtii baarlamaanku uusan uusan ka warhayn maciishadana way saameynaysaa waxayna baalmarsan tahay shuruucda dalka u taalla ganacsato dhowr ah oo muqdisho keeni jiray badeecado kala duwan ayaa v o eeda u sheegay inay hadda badeecadahoodii u wareejiyeen meelaha ay ka mid tahay dekadaha berbera iyo jabuuti sidoo kalena ay mararka qaar kasoo dejiyaan dekadaha boosaaso iyo kismaayo dowladdu waxay marar badan ku celcelisay in daqligii soo galaya ee dhanka canshuuraha ka imaanaya iyo adeegyada kaleba uu kordhay kadib markii ay xoojisay hanaanka canshuuraha islamarkaana ay dagaal adag la gashay musuq maasuqa balse waxay dhaqaalayahanadu ka digayaan isku dheelitir la-aanta canshuuraha iyo saameynta miciishada sii qaaliyoobaysa ay ku yeelan karto shacabka dhaqaalahooda hooseeyo dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inay v o eedu la hadasha qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee arrintani ay qusayso kuwaasoo ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda sidoo kalena qaarkood kama jawaabin codsigeennii marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda ee cabashada ganacsatada intaan mar kale dib u kulmi doonana waa naga intaa barnaamijkii bandhiga v o e